أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo qaraxyo khasaayir lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe xubnaha mucaaradka kooxda riddada ayaa u kala jabay laba garab xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta dab xoogan ayaa ka kacay xaafadda islii ee magaalada nairobi halkaas oo ay ku yaalaan goobaha ganacsiga ugu badan soomaalida ku dhaqan caasimadda kenya mas-uul ka tirsan mucaaradka murtadiinta ayaa mar kale eedeyn xooggan u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex jira murtadiinta dowladda xabashida itoobiya ayaa ciidamo fara badan ku daabushay gobolka tigree xilli laga cabsi qabo in dagaalada dib uga qarxaan gobolkaasi wilaayada islaamiga gedo ayaa dowlad diini ah u soo gebagabaysay wilaadda degmooyinka ee wilaayadaasi askar taayibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah ayaa isku soo dhiibtay wilaayada islaamiga bakool ardayda madarasada jacfar bin abi taalib ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka booco ee wilaayada islaamiga hiiraan dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran qaraxyo khasaayir lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay saaka xaafadda suuqa xoolaha ee degmada heliwaa ee magaalada muqdisho qarax kula egteen gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa sirdoonka ee nisa waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen murtadiinta dhaawacantay waxaa ka mid ah taliyaha maleeshiyaadka sirdoonka riddada ee nisa ee degmada kaaraan murtad ismaaciil cali yare dhanka wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay saaka qarax la egteen ciidamo ka tirsan kufaarta burundi oo ku dhex lugeynayay deegaanka buurane waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo burundeysa xubnaha mucaaradka kooxda riddada ayaa u kala jabay laba garab xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan siyaasiyiinta mucaaradka iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa xubno ka tirsan mucaaradku ay shaaciyeen inay isaga baxeen gole ay mucaaradka ku midaysnaayeen oo loogu magacdaray madasha samatabixinta xubnahan oo kale ah cumar cabdirashiid shariif xasan sheikh aadan daahir maxamuud geelleh iyo maxamed mursal oo xilka ra'iisul wasaare guddoomiye baarlamaan iyo wasiir ka soo qabtay kooxda riddada soomaaliya ayaa go'aankooda kaga dhawaaqay kulan xalay ka dhacay muqdisho oo siyaasiyiinta mucaaradku ay isugu yimaadeen afartan murtad ayaa goobta ka caddeeyey in ay rabaan inay xisbi furtaan islamarkaana ay qaataan siyaasadda murtad gurguurta ee doorasho gaaleedka lagu sheegay qof iyo cod taasoo mucaaradku ay si weyn ooga biyadiideen islamarkaana ay tilmaameen inuu doonayo in muddoxileedkiisa uu ku korarsado ilawareedyo ayaa tilmaamaya in afartan siyaasi ay horeyba gacansaar oola lahayeen murtad gurguurte islamarkaana iscasilaadooda aanay wax saameyna ku yeelan doonin xubnaha mucaaradka iyagoo horeyna ooga qaybgalay kulamadii lagu kala kacay ee xubnaha mucaaradka iyo xasan sheekh maxamuud go-aanka xubnahan iska dhiibay villa soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo wasiirka gaashaandhigga kooxda riddada soomaaliya murtad axmed macalin fiqi uu si adag ugu goodiyey xubnaha mucaaradka islamarkaana uu oga digay inay hub qaataan mahadsanid abuuxasaan dab xoogan ayaa ka kacay xaafadda islii ee magaalada nairobi halkaas oo ay ku yaalaan goobaha ganacsiga ugu badan soomaalida ku dhaqan caasimadda kenya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen khaalid xasan wararka ka imaanaya magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ayaa ku waramaya in dib geystay khasaare xoogan uu ka kacay xaafada isliyow ay ku yaalaan inta badan ganacsiyada dadka soomaalida ah ee ku dhaqan dalkaas dhibkan ayaa sababay khasaare xoogan isagoo go'ay goobo ganacsi oo aada u fara badan halka sidoo kalena laga badbaadiyey kuwo kale oo agagaarka ahaa goobjoogayaal ayaa sheegay in dhibkaas uu ka dhashay koronto iyadoona demintiisu ay qaadatay muddo saacado ah sida ay wararku sheegayaan lacag gaaraysa oo boqolaal kun oo dollar ayaa ku baaba'day dabkaas sida ay xaqiijiyeen ganacsatadii goobaha ganacsi ku lahaa xarumaha gubtay dabkan ayaa si gaar ah waxa uu kaga kacay halka loo yaqaano business bark oo dhacda agagaarka islik moll oo ay ku yaalaan ganacsiyo aada u fara badan oo soomaalidu ay leeyihiin marar badan ayaa sidan oo kale waxaa suuqa isli ee magaalada nairobi uga kacay dabab kala duwan kuwaasoo geystay khasaare baaxad leh badanaana debabkaas ayaa waxaa loo aanayaa inay ka dhashaan korontada sannadihii dambe waxaa suuqyada ay ku ganacsadaan dadka soomaalida ah kusoo badanayay gubashooyinka iyadoona sannadihii lasoo dhaafay sidan oo kale debab geystay khasaare malaayiin dollar ah ay uga kaceen magaalooyinka muqdisho hargeysa jigjiga gaarisa iyo kuwo kale oo badan mahadsanid khaalid mas-uul ka tirsan mucaaradka murtadiinta ayaa mar kale eedeyn xoogan u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex jira murtadiinta waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka tirsan golaha samata bixinta mucaaradka waxa loogu yeero ayaa jir jirayd oo uu ku qabtay muqdisho waxuu eedeymo culus u jeediyey xasan gurgurte wuxuu ku eedeeyey in magaalada muqdisho ay kooxda riddada ka wado in dadka lagu diiwaangeliyo qori iyadoo la qasbayo taasina ay tahay doorashada uu rabo gurgurte
banaadirna waxaa ka socoto doorasho qofii qori ah ma qofii qori ahayn dadka laga dejinayo koostarada iyo caasiyada iyo meelaha xamaaliga laga kaxaynayo qoriga lagu afduubayo oo qasab qasab u diiwaangelinayo oo qaarkood saddex saddex jeer lagu diiwaangelinayo oo ay shaqaysa laayihiin fiiri qof miskiina oo joorniyeeri ku nool wuxuu maanta dhismaha ka soo shaqaysto ama wuxuu maanta bajaaj ka shaqaysto ama wuxuu maanta xamaali kusoo shaqaysto yaa la qafaalaya waxaa leeyahay isdiiwaangeli ma midaasaa qofkii qori ahayn anigu waxaan isweydiiyey dadka haddii qori lagu diiwaangeliyo talow mbaasuukay ku coday doonaan wax lala yaabo maaha murtad cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday dhulboobka xogan ee uu gurgurta ka wado muqdisho iyo dhulal kala dhacay arrinta dhulka faray ka baxday cudur faafay noqota hadda maxay maxaa saas ka dhigay dhulkii dowladdu waa lasoo dhaafay hadda hadda waxaa layihi wax la yidhaahdo kufadsi madaxweynaha dhulku soo siinaya haye gobolkaa tegaysaa waa kuu fidinayaan yaa la naaxiyey siyaasi qaraabo ganacsade sargaalka dadka barakiciya intaasaa la naaxiyey faadkaatisaa la yidhahdaa makulaalaha cayilan in yar oo faadkaatisa aa lasoo saaray dalka danyartiine looma nixin maxay keentay dhulka inuu qiimo jabo isbiridkii ama ruuxdii tartanka ganacsigaa dhimatay sababtoo ah nin baa baxaya ama gabar baa baxaysa madaxweynaha dhul soo siinaya shan malyan ka faa'iidey adiga see u ganacsanee markii nin maalin taajiraya oo dhul shan malyan lix malyan hebel waxau leeyahay jaamacaddii hebelaa lasoo siiyey tarabuunki hebelaa lasoo siiyey maxaan kusha waxaan igu darnaa waxay ahayd m c h ku yaalla wardhiigley oo keligiis carruurta lagu nafaqey jira xataa waa la jabsaday nin baa wuxuu ugu yidhi bartaas controolka afgooye sandaqadii laba qolo ku taalay oo canshuurta lagu qaadi jiray askartii int inta la gaday ee askartii banaanka canshuurta ku qaada bilaajacarab xataa waa faka wey suuqii bilaajacarab xataa waa faka waay kasoo qaad anugu xisbigaa madax u ahay madaxweynaha xisbiga madax u yahay lacagta meeshaa lagu tamashlaynaayo maxaa sheekh maxamuudaa iskale dadka meeshaa la soo buuxiy maalida hoolka g s b mal g s t lagu qabanayay maxaa sheekh maxamuudaa iskale anigoo shiida meeshaan meeshaan fadhi jirne shashan kunoo doolar isku darsan jirne saa waxu qabane yaa siiyey lacagta xasan sheekh lacagta uma xasal ku damashalaynaayay soomaaliyaan weydiiye aniga isaga markii aan activity qabanayno shashan kuna isku darsan jirne mid ugu musharaxiintee duqa inta ku keen lacagtan yaa weydiiyey oo ku tamasha maasaa iska leh sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in hadalkii dhowaan ka soo yeeray murtad afiqi oo ah wasiirka gaashaandhigga riddada uu yahay hanjabaad ku socota mucaaradka uuna ka dambeeyo xasan gurgurte wasiirkiisa difaaca na handaday wasiirkiisa difaaca aana handaday annaga maxaan u haysanaa serious waxaan aaminsanaha madaxweynaha fariinta soo dhiibay nin aniga handadaaya oo yahuud maatiyiinaa kaa keenaa ileh see doorasho ula galaa oo hubkii iyo qarankana maamulo iyo ciidankii ifahamsiyiisaa doorasho ula galaayo waxaas marka waa iska sheeko iyo dhayal waaye arrintaas handadaada ah annagu haddaan madashannahay seriasa u haysanaa waxaan u haysanaa inay golo loo dhan yahay oo madaxweynaha fadhiyo ay ka soo baxday ilaa aan madaxweyne afkiisa ka maqalno inuusan wasiirkiisa arrintaas iyada ah ku matelin waxaan haysanaa inay tahay arrin laysla ogyahay khilaafka u dhexeeya mucaaradka iyo murtada gurgurta ayaa sii xogaystay maalmihii lasoo dhaafay iyadoona labada dhinac hadallo kulkulul ay warbaahinta isku marinayaan mahadsanid abuusheyba dowladda xabashida itoobiya ayaa ciidamo fara badan ku daabushay gobolka tigree xilli laga cabsi qabo in dagaallo ay dib uga qarxaan gobolkaasi sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo walaalkeen marwaan maxamed dowladda federaalka itoobiya ayaa la sheegay inay ciidamo fara badan ay u rarayso gobolka tigre ee waqooyiga itoobiya xilli uu qallaasaan siyaasadeed ee gobolkaasi uu cerka isku sii shareerayo mararka qaarna uu sababo isku horimaadyo militari maleeshiyaadka cansaarle ee maamulka abiy axmed ayaa saacadihii lasoo dhaafay baahiyey sawir muujinaya mid ka mid ah baabuurta gaashaamil ee ciidanka difaaca itoobiya oo sida la sheegay loo raray una jihaysan dhinaca gobolka tigre mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu dambeeyey ayaa ka dhacay deegaanka meehoni oo ku taalo koonfurta tigree halkaas oo maleeshiyaadka t b l f ay rasaas ku fureen kooxo dhallinyaro ah oo xiriir leh maleeshiyaadka la aaminsan yahay in abaabulkooda uu abiy axmed ka dambeeyo waxaana rasaastaasi ku dhaawacmay shan qof oo ka mid ah dhallinyaradaasi sida ay sheegeen ilwareedyo oo ay soo warisay burkina maleeshiyaadkan rasaasta furay waxay xilligaas ku guda jireen howlgal ay rabeen inay ku xiraan kornay heerfu mihaari oo la sheegay inuu ku goostay maleeshiyaadka mucaaradka t b l f ee daacadda u ah garabka uu hogaamiyey dibersion jermi tisigay oo ah ku-xigeenka madaxa amniga ee maamulka maqaarsaarka ah ee aaga koonfureed ee tigree oo waraysi siiyey etoobiya media service ayaa sheegay in tallaabooyin qasab ah ay wadaan maleeshiyaadka dibersion islamarkaana ay isku dayayaan in deegaanada koonfurta tigree ay taageero ka heli karaan dowladda eritariya haddii ciidamada militari ee dowladda federaalk ee la sheegay in loo daadgureynayo gobolka tigree ay sii kordhiyaan xiisadda waxaa suuragal ah ayuu yidhi wargeeska burkina iskudhac militari oo mar kale ka dhex qarxa jabhadda t b l f iyo ciidanka xabashada itoobiya isla markaana dagaalku uu ku fido dowlado kale oo gobolka ah oo ay ku jirto eritariya mahadsanid marwan wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa dowlad diini ah usoo gebagabaysay wilaayadda degmooyinka ee wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen casaam carafaad waxay ahayd munaasabad ballaaran oo si heer saraa loo soo agaasimay islamarkaana kasoo qayb galeen culimo udiin nabadoonno iyo mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga gedo munaasabadaasoo lagu soo gebagabanayay dowro socotay toban iyo shan maalin iyadana loo qabtay wilaayada degmooyinka waxayna munaasabadan ka dhacday degmada ceelcaddi ee xarunta wilaayada islaamiga gedo ugu horeyn waxaa munaasabada kelimad tawciyaa ka jeediyay sheekh maxamed bishaaro ka mid ah culimo udiinka soomaaliyeed
lala jiro oo la raacayo diinteeda in la hagaajiyo o la islaaxiyo wax laga islaaxiyana waxa ugu horeeya towxiidka ilaahi subxaana wa tacaala idan marka mas-uuliyaddii waxay keenaysaa oo kow ka ah nin walba meesha uu joogo inuu ihtimaam iyo maaragtay maxaan ku rahdaa ahmiyad a gaar siiyo sidii uu diintaani yacni ummaddan u gelin lahaa oo ummaddan maarata ugu nashirin lahaa ugu faafin lahaa ahdaafteeda iyo maarata waxa loo dagaalama laha ummadda u gelin lahaa waa hadaf muhiim oo laga maarmaana waa dacwo ila allahi subxaana wa tacaala intaasi kadib waxaa madasha munaasabada ka hadlay gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal raggii maamulka ahaa oo meeshaan maaragtay ku samray dadaalka badan maaragtay intuu baxahayay ku dhabareegan iyagana jazaakum allahu khayr baan leenahay waxaan leenahay maamulkaas ilaahi subxaana wa tacaala uu idiin dhiibay ama ummadda uu gacanta idiin geliyey maadaamaad maanta meeshaan jamcana ku tihiin doorana ku qaadateen mas-uuliyaddaas ilaahay oga baqa subxaana wa tacaala ummadda aad mas-uulka ka tihiinna sidii ilaahay subxaana wa tacaala uu ammaanada inkugu dhiibay u guta si kastaba ha ahaato ummaddaas ilaahay subxaana wa tacaala uu gacanta idiin geliyey ilaahay oga baqa markii umuurada hagaagto umbaa maarata ummadda inteeda kale iyo shacabkeedana yay maarata hagaagaan sidoo kale ardaydii dowradda loo soo gebagabeeyey oo ah wilaada degmooyinka ayaa ka warbixiyey dowradda iyo duruusta ay ku qaateen duruusta aan meesha ku qaadanayn duruus ku aadan dowraday ahayd oo fawaa'id badan ay inoogu jirtay sidaa darteed marka insha allahu tacaala waa arrin marka allah tabaaraka wa tacala aan ugu mahadinayno ciddii waxaaway soo qabanqaabaysayna aan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay si gaara hagu abaalmariyo wilaayadeenna islaamiga insha allahu tacaala waana codsanaynaayo arrintan oo kale in la soo celceliyo mar kasta naloo soo celceliyo si faa'iidada maanta aan hayno ay noogu sii laba jibaaranto duruustu meeshaan ku qaadanay waxaa ka mid ahaa asiira nabawiya waxaa ka mid ahaa alwaaxaad aljihaadiya waxaa ka mid ahaa muxaadaraad aad u tiro badan waxaa ka mid ahaa nishaadaad daliiliya waxaa ka mid ahaa duruustaan qaadanay alidaara ugu dambeyntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediya dardaarano kala duwan walaadu degmooyinka muxaafadaadka ee ummadda maanta horseedka u ah acmaashana waxaa weeyaan ayaga derbiga u ah laiska xijinayo inaan dhowr qodob yidhahdo insha allahu tacaala qodobka koowaad ilaahay cabsidiisa inaan laasinno waana shayga asalka ah haddii la helo acmaasha inteeda kale ay hagaagayso cabsidaas ilaahay subxaana wa tacaala waan idadarmiyaa qodobka labaad oon walaalaha u dadaarma waxay tahay al ikhlaas qodobka saddexaad oo nafteeda iyo nafteenna aan u daarma walaal waxay tahay inaan ka fogaano macaasida iyo dunuubta anwaacdeeda kala duwan qowlan wa ficlan qodobka afaraad oo aan rabo walaalaha inuu dadaarmo waxay tahay maadaama aanu nahay dad mas-uuliyiin ah ummadna maamulayo waxa la maamulayana ay yihiin qabaa'ilo kala duwan lagana yaabo ayaga wax badan inay ka dhexeeyaan waxyaalaha khabarka oo kaa soo gaara lagu soo gudbinayo inaad iska cadayso macnaha marka wixii warku kaa soo gaaro ha qaban ilaa aad ka caddayso marka waxaa la rabaa kaadsiino dowradan loo soo gebagabeeyey wilaayada degmooyinka ee socotay toban iyo shanta maalin ayaa qaybkaha dowraadka diiniga ee sida dardarta leh oga socda degmooyinkay deegaanada wilaayada islaamiga hegado mahadsanid cazam askar taayibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga bakool sida mar kale warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan askartan taa'ibiinta ah oo gaarayay ilaa afar askari waxaa lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxun leh ee wilaayada islaamiga ee bakool waxayna ka tirsanayeen maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya markii towbada loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga andalus waxaana mid kasta oo ka mid a askartan uu ka warbixinayaa ciidankii uu ka tirsanaa tobabarkii uu soo qaatay iyo waxyaabihii ku kallifay inuu ku biiro kooxda ridada soomaaliya magacay sidood mayba leerey imid abdilaahi miidin alyow mayba wakooy gura-eel mayba ka tirsanayay gabarajiinta geybta labaatan iyo koowaad ururka lamaad iyo ka tirsanay minitari ahaay meelaha shagaday hayd markii hore may ku rahay baydhawo ee ku rahi gaar ahaan sida kaleed niman saaxiibyada ee u dhalinyare ee tashkiiladii sidaa geybta labaatani koowaad arada alsalaamiga dhegan kaseedi meelalo oo dawangeliy kadib meelalo ogaaday yuwaani d j yuwaan tababar ka qaadan ahaa tababar oo filim oo kale haa roorroor oo saas ilaa tababar hata muhiim saase mahayn dhalinyaradii saaxiibada hayti maybaanka baagay anti meel welbiyo roogan gobolkaas diin lagaga dhagadaan shari unquyaalan antiaas ugu tabaan wadin soo kooyaan deegaan soo kooyaan muslimiinta ka biiraan magacay maxamed nuura lere meelan hatuu kooy gaalada murtadiinta gur'eelaha ku tabi buuruni rooga lamada kun labaatan iyo lamadii ka biiri udura ku biiri harin nijeey anadaas abbaar roogni walna ogaaday amaran nijeey amar maduno seeni gabal haranana leeraan nijeey walna sii qaaday yuan in nijeey yuan oob nijeey weelada ganda tababaraasi wadankaas daga tababaraasi tababar gaardi iyo walaha barani waana sii qaaday hatan gudib haradnaanan najeen magacay may dharey hasan aliyub dunur meegankay may baa waranshile may ku kooyay baydhow may baa ka tirsanaya nimankan oo murtadiinta may tababara ka qaadaday magaalada baydhow dhatiye watigii kalibaa ee ika lafeen mujarne laakiin may baa liinkawelay gabal beesile ka qaadadaw saasaa kaga beeri geekaa ku tabi buruniroogi safayran lahinka dhowaay lankay dhowaayin iidiidan waasin mayba farenantung dua nimankan haku tabi oliba o meelirogan ni lankast oo maanaha hogbaha kor oo habaha oliba waliatagii gaaladaasan anfacaas male magacayga saddexaad cabdirasaaq ibraahim maxamed marka waxaan ka tirsanaa ciidanka liyu boolista dowla deegaanka soomaalida waxaan ka imaaday eega yeed meesha la yiraahdo marka marlabaad eegan aan ka goostee oo soomaaliya baan sii galay oo eega walaaladayda oo ciidanka muslimiinta la jooga deegaanka wallaahi si fiican baa lagiisoo dhoweeyey markaan imaaday oo ilaa ma garanaysa telefoonka maxadgan isla xiriinay ilaa eega saddex cisho aan dadkay walaaladeydan la joogo si fiican baa lagiisoo dhoweeyey macsan yihiin iyaduna wilaayada islaamiga ee bakool waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey si xawli ah u soo gaaraya askarta taa'ibiinta ah ee ka soo baxaya safka cadowga kuwaasoo lagu soo dhoweynayay wilaayada islamarkaana loo lacagaynayo hubkii iyo agabyadii ay kala yimaadeen kooxda ridada soomaaliya ardayda madarasada jacfar bin abi taalib ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka booco ee wilaayada islaamiga hiiraan sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cabdulqani maxamed munaasabadan oo ahayd mid ay kusoo bandhigayeen bandhig cilmiyeed heer sare ah ardayda madarasadaha hoose iyo dhexe ee jacfar binu abitaalib ayaa waxay ka dhacday xarunta madarasadaha ee deegaanka booco ee hoostaga ah degmada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabada kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan ugu horeyn ardayda ah madarasada jacfar binu abitaalib ee deegaanka booco ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed si weyn usoo jiitay martidii kasoo qaybgashay munaasabada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ilaa kan qismayntan qismu lmucarabaat qismu lmucarabaat ilaa qismayn qismun tucrab bilxarakaat wa qismun tucrab bilxuruuf ma hiya almucarabaat alatii tucrab bilxarakaat tucrab bilxarakaat arbacatu ashyaa الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء كم مراتب الدين؟ الدين الحنيف ثلاث مرات وما هذه المراتب يا أخي؟
الأولى مرتبة الإسلام الثانية مرتبة الإيمان الثالثة مرتبة الإحسان ماذا يجب عليك أن تعمله قبل الصلاة؟
يجب علي أن أتطهر ثم ماذا؟
أتوضأ وأقف أمام ربي طاهرا ونظيفا qoraalka af soomaaliga qadka waxaa noogu qoran cabdiraxmaan faarax jimcaale falyatafadal mashkuura waxa ay noo qoray qad aad qurxan oo halkudhigiisu yahay hiddaheenna islaamka toosan horumarintiisa aan isku howlno oktub kamsamiya arbaca warbiin jazaaka allahu khayran ardaygaasna waxay ahayd qaybtii xisaabta carabiyada waxa uu ka shaqeeyey qaybtii jamaca iyo daraxii iyo qaybtii imlaaga saddexdaba sidoo kale mudiirka madarasada hoose iyo dhexe ee jacfar bin abitaalib ee deegaanka booco ee wilaayada hiiraan oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey aas-aaska madarasada iyo maraaxiishii ay soo martay kulankan xafladan qiimaha badan allah subxaana wa tacaala uuna soo gaarsiiyey oon u fadhina maanta ikhtitaamkii ama xiritaankii madrasada ama iskuulka jacfar bin abi taalib muxaafadada beledweyne deegaanka booco waad ogsoontihiin allah idin barakeeyo xafladii tan ka horreysay ay ahayd iftitaaxa ama furitaanka madrasada ilaahi subxaanau wa tacaala wuxuu noogu nicmeeyey inuu noo dhammaystiray oo amalkeennii uuna gaarsiiyey oo cilmaheennii ay wax badan noo faa'iideen madrasada siaad ogsoon tihiin madrasadan booco wax badan ayay soo shaqaynaysay muddo aan ka yarayn ilaa iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo sideeddii ayaa la aasaasay ama la furay inta ayuu soo socday dugsi hoose iyo dugsi dhexe ayaa lagu baran jiray halkan dafacaad ilaa toban ku dhowaanaya ayaa ka baxay arday badan ayaa ka faa'iidaysatay ilaahay mahaddii oo qaar ka mid a hadda ay madrasada hadda ay macallimiin ka yihiin qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka booco oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa bogaadiyey heerka waxbarashada ah ee ardayda ah madarasada hoose iyo dhexe ee jacfar bin abi taalib waxbarashada meesha ka jirto in aas-aaskeeda hadda ay xaragadu leedahay ay maaragtahay kaalin weyn ay ka qaadatay iyadoo ka fikirayso ummadda ay mas-uulka ka tahay ee u soo dhiibtay manhaj waxgal u leh loogana raystay kii yuneska iyo gaalada iyo bakhtigu ay noo yeerinayeen aan uga raysanay alxamdulilaahi mahaddaas ilaahay baa iskale waxaan uga mahad celinaynaa xaragada maanta waa adduunyo birina waa aakhiro waxaanu leenahay qof walbay waxbaro aqoontu waxa waaye waa adigoo mugdi toosh ku watoo kaleeto dhabaha kaalumi maayo haddaadan toosh wadanna waa oo mugdi joogtidna waa aqoon la-aanay la mid tahay qof walbay waxbaro waalid walbow ilmahaada waxbaro waxaan maanta taagannahay xafladii iskuulka jacfar abudaalib hadday ilmo tahay hadday hooyooyin tahay haddii culimaabudiinkii tahay haddii odayaashii tahay haddii nabadoonadii tahay intaba dhammaan waana farax gelisa ilaahay idin farax gasho adduun iyo aakhiraba walaalayaal marka ardada yaryar waa mustawigii koowaad waxaan rajaynaynaa haddii allahu yidhaahdo mid in dugsi sare iyo dugsi hoose intaba aan ka baxno heer jaamacadeed aan tagno aan rajaynaynaa allahana noo aqbalo waalidiinta ku soo dhowaada nin walba waxa u fiican inu canugiis wax barto adduun iyo aakhiraba asigaa ku anfacayo asna waxay anfaci annagana waana anfaca munaasabadan ay bandhig cilmiyeedka ku sameeyeen ardayda hoose iyo dhexe ee madarasada jacfar bin abi daalib ee hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada hiiraan ayaa gabagabo u ahayd fatradii koowaad ee waxbarashada madarasada mahadsanid cabdulqani guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu